بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu maa jaaa fi lqowli cala allahi bilaa cilmin kan wuxuu baab yahay kabiiradii ku saabsanayd wixii ku yimid in alle loo tiiriyo waxaan cilmi loolahayn in alle laga sheego waxaan cilmi loolahayn iyo wa qowli llaahi tacaalaa alle qowlkiisa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa inamaa in kale ma ahe xarama rabbi alfawaaxisha rabbi wuxuu xarimay waxa aadka u foosha xun oo acmaashi ah iyo wixii la samaynayey maa dahara minhaa kooda muuqda iyo wamaa batana kooda qarsoon intaba alla waa uu xarimay waalithma dembiyadoo dhanna alla waa uu xarimay waalbagya iyo gardarsigii iyo xadgudubkii dadka lagu xadgudbaayo bigayri alxaqi xaqdarro wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana iyo inaad allah cibaadadiisa wax kale la wadaajisaan iyo wa an taquuluu inaad ka sheegtaan oo aad u tiirisaan alle maa laa taclamuuna waxaad ogeynina oo aad tidhaahdaan waxaasuu xalaaleeyey waxaasuu xarimay waxaa idinku aad iska abuuranaysaan qaala abuu muusa abuu muusa alashcari wuxuu yidhi man callamahu allahu cilman qofkii alle uu cilmi baro falyucallimhu nnaasa dadka ha baro wa iyaahu hana ka digtoonaado an yaquula inuu yidhaahdo maa laa cilma lahu bihi waxaanu cilmi u lahayn oo fa yakuuna marka uu ka mid noqdo min almutakalifiina kuwa naftooda ku kalifa waxaanay awoodin kuwa isku kalifa waxaan jirin oo yamruqa ou ka siibto markaas ou ka baxo min addiini diinkii uu ka baxo wa fi saxiixi xadiidkii saxiixaah waxaa ku sugan can ibni camrin laga wariyey cabdullahi bni camr bn caas radia allahu tacaala canhu allaha ka raali noqdee marfuucan isagoo ka warinaya rasuulka sal alla ly slam in allaha alleh laa yaqbidu alcilma cilmigii ma qaado intizaacan siibid oo yantasicuhu uu ka siibaayo min quluubi arijaali raggii alleh uu cilmiga siiyo qalbigooda cilmiga ku jiray uu ka siibaayo walaakin alle yaqbidu alcilma cilmigii waa uu qaadaa bimowti alculamaa geerida culammada yuu ku qaadaa cilmigii xataa idaa lam yabqa caalimun haddii aanu mid caalima aanu soo harin itakhada annaasu dadkii waxay samaystaan ru'uusan juhaala niman madaxa oo aan waxba garanaynin fa su-iluu markaasaa wax la weydiiyaa faaftow bigayri cilmin ayaguna waa dad isla weyne waxay jawaabaan cilmi la-aan ay diinkii ka hadlaan fadalluu markaasay lumaan wa adalluu dadkiina waa lumiyaan xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey sheekh fasan wuxuu yidhi baabkani wuxuu yimid kadib baabkii ka hadlayey in alle lagu been abuurto ama rasuulkii maxamed ah sal l slm lagu been abuurto sababtuna waxay tahay in allah laga sheego waxaan loo cilmi lahayn oo loo tiiriyo waxaan loo cilmi lahayn waxay soo gelaysaa baabkii beenta laakiin qofka alle been u tiirinaya sida caadada ah maaha qof been u kasay ee jaahilnimo ayaa u geynaysa shiikhu saasuu leeyahay inkastoo ay marar badan ay dhacdo dad danley ah oo dadki inay maaragtay dagaan raba oo muslimka inay khiyaanaan raba inay alle ku been abuurtaan wax been la yidhaahdo alkadib la yidhaahdo waa in qofku beenta hadda laga hadlaayana waa maxay waa inuu qofku alle ama rasuulka sala allau alay slama wax uu u tiiriyo aan allana ka soo aroorin rasuulkiisi maxameda sal sl ka soo aroorin ula kacna uu samaynayo arrinkaas beenta noocyadeeda midda ugu xumina waa taas in alla markaa loo tiiriyo waxaan loo cilmi lahayn waxay soo gelaysaa alla oo lagu been abuurtay maxaa yeelay qofku warkaas uu ka soo fulaayo qof ahal u ah ma ahan inuu diinkii ka jawaabo oo cilmigii sharciga wax kama yaqaano axkaamtii diinta ma garanayo markaasuu haddana wuxuu iska leeyahay kani waa xalaal kanina waa xaaraan iyadoo aanu cilmi u lahayn ee wuxuu cuskaday uun ra'yigiisa iyo wax maskaxdiisa ku soo dhacay ama sida uu jecel yahay asalkuna wuxuu yahay inaan allah laga sheegin waxaan loo cilmi lahayn mana bannaana in wax la xalaaleeyo ama wax la xaaraantinimeeyo cilmi la-aan sababta qofkii waxaa ku hadla alla ayuu ka warramayaa iyo rasuulkiisa sala allahu alay slam warka uu alle iyo rasuulka u tiirinayana waxaa lagu dhisayaa oo dadka qaarkood ay ku dhisanayaan axkaam sharci ah iyo in abaalmarin noocaas oo kale ay jirto ama ciqaabu ay jirto haddii qofkii marka aanu cilmi u lahayn waxaas ha iska aamuso yuu leeyahay shiikhu allana wuxuu ka yeelay in asagii loo tiiriyo waxaan jirin oo aan cilmi loo lahayn wuxuu ka dhigay alleh wax ka sarreeya shirkigii iyo in cibaadadiisa wax lala wadaajiyo sidaa darteed yaa shiikha kitaabka alifay allah u naxariistee wuu soo arooriyey alla qowlkiisii ahaa qul innamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batana walisma walbaqya bigayri ilxaqi waan tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sultaana aayad uu ku bilaabay shiikhu baabka alla marku wuxuu ka dhigay in alle maaragtay loo tiiriyo waxaan jirin wax shirkigii ka sarreeya wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun iyo inaad alle u tiirisaan waxaad u cilmi lahaynina taas ha loogu daba marshay wuxuu macnaha siday u kala yaryar yihiin yaa maaragtay loo kala hormarinaya waxaa loogu dabamariyey in allaah loo tiiriyo waxaan jirin marka in allah loo tiiriyo waxaan jirin wuxuu ka dhiga alleh wax shirkigii ka sarreeya taasoo ku tusinaysaa khatarnimadiisa alla wuxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun walaa taqfu ha ku dhihin dadka hana ka sheegin waxaad cilmi u lahayn oo aad ku gento marka wax baatil ah ama ku marag furto waxaan xaq ahayn haddii qofku aanu cilmi haynin ha iska aamuso wax dhibana kuma jiraan inaad tiraahdo laa adrii anugu waxaa garan maayo maxaa yeelay qofkii yidhaahda laa adrii waa uu badbaaday waana weliba waa sharaf maxaa yeelay haddii aad dhex dabaalato hadalkii shareecada aad ka hadlaysa adoon cilmi u lahayn oo kitaabkii sunnadii aan garanaynin dembi iyo foolxumaad ku dhacday saxaabadii rasuulka sal lla ly slama iyo dadkii cilmiga looga dayanayay iyo diinta waxay ahaayeen haddii la weydiiyo arrin oo markaa jawaabtiisii saxda ahaydna marka aanay maaragtay kusoo dhacsanayn way ka joogsan jireen taasina sharaftooda waxba uma dhimi jirin bal e sharaftoodii yay maarad kor u sii qaaday oo waxaa dadkii u caddaatay inay runta ku dadaalayaan waa kanaa buu leeyahay imaam maalik waxaa la weydiiyey afartan su-aalood ninka weydiinayana meel dheer buu ka yimid markaasuu afar ka mida keliya uga jawaabay hadduu imaam maalik yahay lix iyo soddonkii kale wuxuu yidhi garan maayo markaasaa ninkii safarka ku yimid yaa wuxuu yidhi war meel dheer baan kaaga yimid gaadiidkaygina aad baan u dhibay oo safar baan maaragtay ku soo rafaaday markaas haddana waxaad leedahay waxba garan maayo markaasuu wuxuu yidhi haa intaad gaadiidkaadii ku noqotid intaad gaadiidkaadii fuushid beledkaadi aad waxaadna tiraahdaa oo dadka u sheegtaa maalik ayaan wax weydiiyey wuxuuna igu yidhi waxba garan maayo hadalkaa maalik ee laga soo guuriyey sharaftiisii iyo maqaamkiisii kor buu u qaaday dadkuna hadalkan way wariyaan ayagoo imaam maalik ku weyneynaya wadaadkii nadmiga sameeyey wuxuu yidhi hadalkaan mashaayikhdeena ka maqli jirnay idaa maa qatalta shay'a cilman faqul bihi walaa taqul ishay'a aladii anta jaahiluh faman kaana yahwa an yuraa mutasadiran wayakrahu laa adri usiibat maqaatiluh haddii aad mas'alo cilmi u yeelato oo aad si fiican uga baaraan degto ku hadal hana ku hadlin waxaad jaahil ka tahay qofkii jecel in dadku arkaan inuu u soo fadhiisto su-aal ka jawaabidda oo la weyneeyo haddana ay dhibayso inuu yidhaahdo anigu masaladaa garan maayo meeshii uu u dhiman lahaaba laga asiibo qofkaas macnaha waa uu halaagsamayaa sababtoo ah inuu alle ku been abuurto yaa imaanaysa oo sharcigiisii ku been abuurto sheikhu wuxuu leeyahay arrinku wuxuu ku soo aruurayaa in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn oo loo tiiriyo waxaan cilmi loo lahayn waxay ka mid tahay dembiyadii waaweynaa kuwii ugu sii waaweynaa qofka muslimka ah markaa ka digtoonaado arrinkaas aayaddan uu wadaadka kitaabka alifay oo bilowga baabkan uu ku soo arooriyey oo suurat alacraaf ku jirta qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batana shiikhu wuu fasira marka aayaddii buu marka kelmad kelmad u fasira qofkii waxaa looga baahan yahay inuu fawaaxishta ka fogaado xaalaadkiisoo dhan ama dadka ha dhex joogo ama keligiisa ahaadee sababtoo alle wax ka qarsoomaya oo dhulka ama cirka uga qarsoomaya ahi ma jiraan oo dadka qaarkood xumaanta iyo dembiyada oo iska ilaaliyaan marka ay dad la joogaan waxaan munaasabka ahayn waa ka fogaadaan haddii ay keli noqdaanna way ku dhiiradaan dembiyada qofka noocaas oo kalea dee dadka unbuu ka cabsadaa ee alle ka cabsan maayo maxaa yeelay qofka alle dhab ahaan uga cabsanaya waa qofka ka cabsada marka uu maaragtay qeybka ku sugan yahay oo matalan cadaabkii alle aanu u jeedin ama iyagu ay ka maqan yihiin ama aanay dadku u jeedin iyo marka loo jeedaba yacni sirta iyo wax muuqdaba labadaba allay ka cabsadaan alla wuxuu yidhi ina aladiina yakhshawna rabbahum bilgaybi lahum makfiratun wa ajrun kabiir kuwa alla maarata ka cabsada qeybka uga cabsada yani marka aanay dadka la joogin ama maaragtay cadaabkii allaba aanay u jeedin lahum waxay leeyihiin kuwaasi makfiratun dambi dhaaf iyo wa ajrun kabiirun ajir aada u weyn وأسروا قولكم هذا الكينا qarsada yaa la leeyahay aw ijharuu bihi ama maaragtay bannaanka ula soo baxa innahu alle caliimun bidaati suduuri waxa laabaha u saaxiibka ah alle waa u cilmi badan yahay wax la qarsanaayo intaanu qofku maaragtay ku hadlinba alla waa u garanaya marka alla wuxuu xarimay fawaaxishtii iyo dembiyadii foosha xumaa yuu alla xarimay iyo walisma iyo walbagya intaba waan soo sharaxnay marka walbaqya bikayri alxaqi baa lagu qayday marka dhiiggood dadka dhiiggoodii in lagu xadgudbo ama xoolahoodii ama sharaftoodii waa xaaraan haddana waxaa la yidhi bikayri alxaqi xaqdarro loogu xadgudbo laakiin matalan haddii arrinku uu qisaas yahay oo kale qof qof dilay oo kale looga qisaasanaayo iyadoo da waa xaq markaas sida alle uu yidhi wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluhaa yani xumi qof lagu sameeyey abaalmarinteedu waxay tahay waa cuquubo oo iyadiioo kale lamid ah yani ninkii xumaanta sameeyey xumidii uu sameeyey abaalmarinteedu waxay tahay in lagu ciqaabo xumidii uu sameeyey oo kale iyadoon waxba lagu darayn marka qofka wax dila oo kale oo gardarro wax u dila waa laga qisaastaa isagana qisaasa loo dilaa wuxuu ka hadla marka shiikhu an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sultaana in macnaha cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo oo waxaan xujo alle u soo dejin alle lala wadaajiyo cibaadada yani dadkii mushrikiinta ahaa wax xuja hadda marnaba ma haystaan laakiin qofkii muwaxidka ahaa oo allah keliya aabudaayay xujuu haystaa kan mushriga ahi waa un shubahaad iyo wax maaragtay iska dheeh gale iyo wax shaki shakiya unbuu soo daliilsanaya khuraafooyin uu ku dhegan yahay laakiin qofka ahlu tawxiidka ah xujooyinkiisu waa cad yihiin oo waxyigii yuu soo daliilsanaya asagu wuxuu kaloo soo daliilsanayaa caalamkan hadda loo jeedo alla abuuray marka shirkigii uu shiikhu fasiroy wuxuu leeyahay shirkiga waxaa laga wadaa inaad cibaadada alle wax kale la wadaajiso duulan aan allah ahayn inaad wax weydiisato oo istiqaato aad samayso waxaan allah maugi wax kaloo awoodaa aanay jirin ama wax loo gowraco ama wax loo nadro cibaadada alla unbaa iska leh duul kale hala wadaajin waan taquulu cala allahi maa laa taclamuuna maxalu shaahidka marka waa kan aha meesha loo gol lahaa waa tan aha diinka alle ha uga hadlinina waxaadan cilmi ulahaynina daliil la-aan ha hadlinina marka waxaan yaqiin loo lahayn oo diinkii ku saabsan waa xaaraan in laga hadlo wixii marka aadan garanaynin ka aamus sababtoo alla kuguma kalifin waxaadan awood u lahayn haddii masale lagu weydiiyo oodan jawaabteeda garanaynin ama waa inaad tidhaahdaa waan soo baarayaa oo maaragtay waan idiin soo weydiinayaa ama waa inaad tidhaahdaa ama waa inaad dib u dhigtaa jawaabtii ilaa aad wax ka baarayso oo aad wax soo weydiinayso ama waa inaad tiraahdaa dad kale weydiiya qof kale oo iga cilmi badan weydiiya de markaa nabadgelyaad ku jirtaa marka waad badbaadday dadka qaarkood waxyaaba marka naftooda ay jeceshahay yaa qalbigooda ka buuxa markaasuu wuxuu iska jawaabaa sidii naftiisu ay jeclayd markaasuu hadallo iyo shubahaad iyo yuu soo arooriyaa si baatilkiisaas uu suuq ugu yeelo oo qofkii iska soo horjeedeen uu uga guulaysto taa lafteedu waa allaah oo laga sheegay waxaan cilmi loo lahayn ila diinkii baa laga been sheegayaa dadka ku dhiirada fatwada ee telefishinadii ka soo baxaa zamankan qaarkood waxaasaa lagu arkay ama meelaha wax lagu qorqora wax ku qorqora iyagoon cilmi gaarsiinaya inay arrimahaas u banbaxaan aan lahayn oo fataawadaas ay galaan dadkaasi marka khatar weyn bay ku sugan yihiin sababtoo ama waa inay juhaal yihiin oo waxba garanaynin ee uun malomalo ay ku hadlaayaan ama waa inay yihiin dad danley ah oo wixii naftoodu ay jeclayd iyo danihii ay lahaayeen raba inay maara dadkii ku dhex faafiyaan iyadoo daliil iyo burhaan iyo xujo aan loo haynin marka qofka muslimka ayaa ka digtoonaada arrinkaas gaar ahaan dadka tullaabo cilmiga ah aada ha uga digtoonaadaan inay allah ka sheegaan waxaanay u cilmi lahayn atharkii abuu muusa alashcari ee ahaa qofkii alla cilmi baro dadkii ha baro yani wax kitaabkii sunnadii kamid hadii alla ku baro ha ku bakaylin oo ha qarinin ee dadki sii bar oo faafi dadku cilmiga aada bay ugu baahan yihiin alle wuxuu yidhi waid akhada allahu miithaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunah waqti xus baa la leeyahay alla uu maaragtay dadkii ahlu kitaabka ahaa ballankii adkaa ka qaaday muxuu kula ballamay u caddayseenaa u caddayseena dadkii xaqaas oo maqani siina markiisaa lagula ballamay kadib fanabaduuhu waraa'a duhurin gadaashooda ayay ka tuureen ballankii washtarow bihi waxayna ku beddesheen tamanan qaliila lacag yar adduunyay ka doorsadeen fa bi'sa maa yashtaruun waxa ay beddel qaadanayaan yaa aada u xun dadka qaarkood cilmigii yay qariyaan dadkiina ku faafin maayaan ama waxay ka tahay wehsi iyo maaragtay inuu iska raaxaystuu rabaa arrinkaasina waa arrin aada u xun ama dan buu leeyahay oo xaqi inuu sheego ma rabo ee waxaan xaqi ahayn yuu ku hadlaayaa si wix naftiisu jeclayd uu waafaqo taasina waa cilmigii oo la qarinaayo allana lagu been abuuranayo taasaana kasii dembi weyn in cilmigii la qariyo in alla lagu been abuurto yaa ka daran in qofku cilmigii u qariyo iyadoo labaduba ay wen yihiin qofkii caalimka ah waxaa waajib ku ah inuu dadkii kala baro waxay u baahan yihiin oo cilmigiisa ah oo dadkiina cilmiga uu ku faafiyo si dadku cilmigiisa uga faa'iidaystaan asaguna ajir uga helo allana qofkii caamilka ahaa ee khayr samaynayay camalkiisa ma dayaco laakiin qofkii alla aanu cilmi siinin waa inuu iska aamusaa maxalushaahidku marka waa halkaa qofkaan cilmi lahayni ha iska aamuso yaanu maaragtay su-aalaha diiniga ka jawaabin yaanu u fadhiisanin dadkii inuu wax baro isagoo jaahila musiibada ugu weyni waa inuu qofku usoo banbaxo inuu dadki u iftoodo ama maaragtay uu yidhahdo dadkii baan waxbarayaa isagoon waxba aqoonin dadka noocaas oo kale ah in la ag fadhiista maaha ama wax la weydiiye maaha sababtoo qofkii ayaga wax weydiiya dee dembiguu la wadaagayba isagoo og inaanay ahal ahayn qofkii marka badbaadada naftiisa doonaya waxaa waajib ku ah inuu wax barto intaanu hadlin alla nebigiisa wuxuu ka dalbay inuu yidhaahdo wamaa ana min almutakalifiina anugu kuwa iskalifa maahi oo hadda qur-aanka iska alifanaya hadda anugu maahi ile waxaasay ku tuhmaayeen mogta waad been abuuratay iyo waxaasay leeyihin marka waxyi uun alla iisoo waxyooday yaan idin soo gaarsiinaya anugu wax ujuuraa iyo adduunyana idinkama rabo mana ihi ku maaragtay qur-aankii been abuuranayo maahi anugu rasuulku sal l slam wixii loo waxyooday uun buu dadki soo gaarsiiyaa iyo wixii lagu soo dejiyey wax uu maaragtay dhinaciisa ka keensada isagu ma la yimaado sababta oo ah taasi waa takalluf iyo iskalifaad berin buuna ka yahay rasuulku sal l slam arrinkaas kan mutakallifka waayo waa midka alle cilmi la-aan ka hadla arrimihii diinta ah ka hadla kadib taasi waxay dhaxal siinaysaa inuu diinkii ka baxaba sida abuu muusa alashcari maaragta laga soo warinayo wuxuu ku dhiiranayaa beentii iyo inuu alle ka sheego waxaanu cilmi lahayn marka diinkiibuu ka baxayaa xadiidka kale ee uu soo arooriyey wadaadka kitaabka qoray ee uu baabkan uu ka soo arooriyey waa xadiidka cabdillahi bin camr bin alcaas waa xadiid aada u weyn waxaa lagu caddeeyey sida cilmiga loo qaadayo waxaa soo aroortay in cilmigii aakhiru zamaanka laga qaadi doono dhulka see loo qaadayaa marka ma cilmigii laftiisii yaa la qaadayaa saas maaha buu leeyahy shiikhu macnuhu saas maaha intaba qur-aankii sunnadii ay jiraan cilmigii waa jiraa laakiinse cilmigii see loo qaadaa waa in dadkii cilmiga yaqaanay oo cilmigii xambaarsanaa ee kitaabkii sunnada cilmiga kala soo baxaayay ee sida fiican waxu yaqaanay alla oobsado marka laabtoodii laga tirtiri maayo cilmigii laakiin iyagii laftoodii kuwii cilmiga xambaarsanaa yaa dhimanaya ila alla wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walbaahi wayna dhiminaysaa geeridii taasina waa caadadii alleh ee khalqigiisa maaragtay ku dareersatay ambiyada culammaduna kama zuulin inay dhimanayaan laakiin mushkiladu waxay ku jirtaa dadaan waxba aqoonin oo jaahiliyiin ah inay soo fadhiistaan oo darajadii culammada ay labistaan oo dadkii waan u fatwoonaynaa ay dhahaan oo u jawaabaynaa waxbaan baraynaa ay yidhaahdaan markaasay jaahilnimo ku jawaabaan iyagoo ka faa'iideysanaya culimmadii meesha ka baxday ee geeriyootay waxaa munaasab uu leeyahay shiikhu inaan sheegno in ardayda jaamacadaha iyo dhigto ka soo baxa aanay intaa keliya ku fillayn oo qofka intuu jaamacad soo dhigtay inaanu dhihin intaasaa igu filan ee waa inuu cilmi barashadii sii wadaa ile jaamacaddii uu soo dhigtay xoogaa furayaal unbuu ka soo helay iyo bilbilow cilmigii qofku haddaan waxbarashadii sii wadin darajo kastaba ha haysta iyo shahaado kasta ha watee de wuu halmaamayaa cilmigii sow maaha asalku wuxuu yahay qofka taalibucilmiga inuu sii wado waxbarashadii iyo wax taalacashadii iyo inuu culimmada la fadhiisto dhinaca kalena culimmadii way dhimanayaan wax booskoodii gelayaana ma jiraan sidii waktigii hore oo islaamka ay ahaan jirtay maxaa dhici jira marka waagii hore ilaa arday aada u dadaashaa jirto oo culamada wax ka qaadan jirtay markii caalimkii uu dhinto ardadiisii baa maaragtay dhaxlaysa oo cilmigiisii ka xambaartay markaasay cilmigii ku dhex faafiyaan dadki laakiin aakhiru zamaanka marka la gaaro taas waa la weynayaa haddii marka caalim la waayo oo si fiican wax u bartay oo dadku usoo noqdaan maxay samaynayaan ila meelay u noqdaanay u baahan yihiine waxay samaysanayaan madax jaahiliina qofka marka diin ahaan loogu soo noqdo dee madax baa laga dhigtay markaasaa dharkii culamada loo hawinaya marka wax la weydiiyo way jawaabaan ayagoon cilmi lahayn markaasay nafsad ahaantooda u lumaan dadkii kalena lumiyaan taasina waa khatar ummaddii maaragtay khatar ku ah waa inaan ku baraarugsanaanaa taasi waxay ku adkaynaysaa buu leeyahy shiikhu in dadka muslimiinta ahaa ay waajib ku tahay inay cilmiga ku dadaalaan iyo barashadiisii kuna dadaalaan in cilmigii uu baaqi noqdo si aan cilmigii loo halmaamin oo aanu cilmigu u tegin marka culimmadu dhintaan sidaa darteed yaa muslimiintu ay ku dadaali jireen waxbaridda si aaday ugu dadaali jireen oo madaaris iyay furi jireen iyo xalaqaad cilmi ah waxaan kusii darayaa intaas haddii dadka alla uu waxsiiyey ay maaragtay ku dadaalaan inay macaahid iyo madaaris dadka ahlu sunnada ahi ay dadka diinka ku baraan ay furaan oo ay takaaliiftoodii maaragtay iyagu qaabilaan aada baa ummadda uga faa'idaysanaysa arrinkaas waa haddaanay dowladdu samayn intaas shiikhu wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa hadda waddankan maaragtay boqortooyadan sacuudiga yuu shiikhu ka hadlayaa oo uu ku dhex nool yahay asagu oo culamada waaweynna uu ka mid yahay wuxuu leeyahay madaxda waddankan xukuntaa waxay ku baraarugeen ahamiyadda ay leedahay dadkii in madaaris iyo macaahid iyo jaamacadii loo furo markaasi waxay fureen maaragtay macaahidyo iyo kulliyado oo markaasaa kutub lagu qariray markaasaa weliba ardadii maaragtay dhaqaalo la siiyey si aan ugu mashquulin adduunya raadis taasina waa arrin maaragtay qiimo badan oo beledkan uu la gaaryahay maxay marka maxay sidaa u yeelayaan waxay sidaa u yeelayaan in cilmigii lagu dadaalo oo aanu lumin cilmigii waxaan arkaynaa buu leeyahay dowlado kale oo meelo wax lagu barto ay ku yaalaan laakiinse ardaygu isagu wax iska bixinaayo oo dowladda aanay waxba dhiibeynin laakiin dowladdan hadda isaguu ku nool yahay shiikhu yuu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay ardadii bay waxay siisay wax ku filan xataa kutubtii lacaglaan baa lagu siiyaa ardadii waana nicmooyinka alla noo galay buu leeyahay dhalinyaradii marka waxaa ku waajiba iyo dadkii tulaabo cilmiga ahaa inay fursadaha ka faa'iidaystaan oo ay waktigooda dhan ku bixiyaan cilmi raadiski sababtoo ah haddii culammadu ay dhintaan dadkii waxaa aada looga baqaa inay madax jaahiliina ay samaystaan oo ay u noqdaan weliba markay isqabsadaan ay maaragtay iyaga xukun u doontaan oo mushkilooyinkooda iyo wixii maaragtay ka hor yimaada ay su-aal weydiiyaan haddayse iyagu cilmi lahayn maxay sameeyaan dadkanina waa kanaa halkaanay soo taagan yihiinoo culumay iska soo dhigeenoo meeshay soo fadhiisteen iyagoo marka magacoodii waxaas ku dadaalaya hadhow marka cilmi la-aan bay jawaabayaan allay maaragtay ku been abuuranayaan way lumaan dadkii kalena waa lumiyaan shiikhu wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu ka mid yahay calaamaadkii nebinimada oo muujinayay rasuulkeenna maxamed sal ll ly slam in waxyu ku soo degoo alla uu soo dira maxaa yeelay rasuulku sal ly slam arrimo dhici doona mustaqbalka yuu ka warramay sidii uu uga warramay yaa wixii u dhaceen wuxuuna ka wadaa rasuulku sal ly slam arrinkan inuu uga digo dadkii inay cilmigii dayacaan wuxuuna ku boorinayaa cilmigii inay ku dadaalaan waxaa kaloo dadkii madaxda muslimiinta ahaa looga digayaa inay jagooyinkii diiniga ahaa dad jaahiliina u dhiibaan oo dadkii u fatwooda iyo waxaa waajib ku ah inay doortaan dadka ugu fiican ay heli karaan inay u dhiibaan arrimaha noocaas oo kale ah si maaragtay aanay u dhicin in alla lagu been abuurto sidaa darteed alla wuxuu yidhi in allaha ya'murukum alla wuxuu idin faraayaa an tu'addu lamaanaati amaanooyinkii inaad u gudbisaan ilaa ahlihaa dadkii xaqa u lahaa jawgooyinka cilmiguna amaanooyinka ku ugu waaweyn yay ku jiraan wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online